bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayda dhugunsadyaal ha ka dhowaada warka hamiignimo ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada uuna siin kahaa inay siigna ka dhugunsadu doontan iyo waliba nagadaayana imtixaanka fasalka siyeedaad ee dugsiga dhexe oo gee ka bilaawaday ama ku bilaawaday oo maamulka koonfur galbeed magaalada baydhabo oo laka dhagax dhigay masaajida kulunlun ku hadalaya qoondada haweenka oo baydhabo ku dhihi afhayeenka booliska soomaaliyeed oo ku hadalay qarax geeka muqdisho ku dhihi gudoomiyaha gobolka banaadir oo ballanqaadan sameeyay haweenka weerarkii heenero saciideni oo sheegay iniyo jaranda diidan horumarka puntland iyo madaxweynaha jubbaland oo geeka arrin muhiime kula hadalay w h o iyo taliyaha ciidamada asluubta oo deeriyay gobolka gida akhbaaraadka binaanka qodobka warkaanunsiinkaanaysiinkadhuunsudu doonteen waliba usnagada in ku badan boqol qof oo laka dili weerar waayahay mar kale hamiin fayda dhugunsidyaal waa hamiignimo sabtee taariikhdan iyo ka beeganta shanta bili lixaad lamadukulabaatinkowta intaas waliba ayuu haayana qodobada warkaana hamiignimona siinkahayna inis diyaareeyogay oo faahfaahsan hamiin fayla dhugunsidyaal waliba geeka imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee fasalka siyeedaad ama shahaadiga fasalka siyeedaad ee dugsiyada dhexe ku bilowday magaalada baydhabo iyo gobolada maamul goboleedka koonfur galbeed faahfaahinta warkumusniin kafiiriya maxamed cali yuunis shuuriye kusimaha madaxweynaha waana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed iyo xubno kumidda wasiirada dowlad goboleedka iyo si wadajira waliba unfurana imtixaanaadka shahaadiga dugsiga dhexe ee sana dugsiyeedkun lamaada kun iyo labaatanka ilaa lamaada kun labaatiyo kowka maxamed nuur maxamed macalin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka yaan rajeeya ardaydan fadheet imtixaanaadka shahaadiga fasalka siyedaad intii ay buineen fududaay imtixaanaadka shan iyo toban degmo lakuqabado eed eeda aanka faraxsagna marka xafladaas wal daahfuri anuuna daahfurni oo gudoonkii anuuba gudoonkii koonfur galbeed kumid ahaa yaa daahfuri marka guul iyo may aan rajeeyey guul weyn aan rajeeye sidii iyo ku dhawaajidi wasiiradda haweenka sideed gabdhood ankorey walsiyaadhat unuun sideed kuri ankorey iyo walsiyaan haddii dhahaydna xaflad ballaarna aan suubiyaan marka sacaadana haddii laku bilaawo oo geeg haddaynu roogna imtixaanaadkeenii furin koonfur galbeed may ku qeyb gallay todoba kun saddex boqol konton iyo shan goobood oo ceelish biyaha ka jarta ayaa laga qabado wasiirka wasaaradda walbarashooda dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed yuusuf xasan weliid oo uu siina la hadli ardaydiyo la dardaarami saas haatownan mahadnaqi dalladihii walbarasho ee dalka muddaan halgami imtixaankan markii hore waxaa qaadi jiray fasalka sideedaad dalladaha waxbarashada oo meel fiican dalka soo gaarsiiyey waxbarashadii dalka ilaa haatan aynu ku sugannahay laakiin sanadkii ugu horeeyey sanadkii hore ayaanu bilownay inaanu wasaaradda waxbarashada qaado ardadana waxaan u rajaynaynaa imtixaanka inuu yahay mid qiimayn ah uusan ahayn mid ciqaab ah ay ma garanaysaa ay ku dadaalaan siday kaalin libax ay kaga qaadan lahaayeen ay u dadaali lahaayeen wax akhrintana inay badiyaan kaalintoodana ay mutaystaan dhammaan ardada koonfur galbeed meel walba ay joogaan waxaan u rajaynayaa guul imtixaankan inuu suurtogalo walaal waxaa noo suurtageliyey xafidahullaah madaxweyne cabdicasiis lafti gareed oo markii uu noo idmaday wasaaradda aanu dardargelinay asagana qayb libax u ka ahaa in imtixaankan uu ka hergelo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dadaalkii uu madaxweynaha sameeyey iyo dadaalkii annaga aan isku darnay ayuu imtixaankan ku hergelay ardadana waxaan u rajaynayaa inaysan isku dayin wax qash ah iyo arbush ah waxaan rajaynayaa sida annaga nabadda marka hore koonfur galbeed noogu bartay waxaannu ballan qaadnay inaannu siinno deeq waxbarasho oo ah mataqaanaa sideedaad hadday dhammeeyeen kaalinta koowaad ilaa tobanaad ardada ugu sarrayso meel walba ay dowlad goboleed koonfur galbeed degmooyin ka joogaan waxaan u ballan qaadnay foon wan galaaska sagaalaad ilaa galaaska labiyo tobanaad free inay ku dhigtaan todoba kun saddex boqol konton iyo shan arday iyo sanadkun si rasmi aan ka fadheetay imtixaanaadka kama dambaysa ee dugsiga dhexe welibana la ka galay imtixaanaadkaas afartan goobood tumiyo todoba gobolka baay labaatan shabeellaha hoose sedana gobolka bokool ayoo ka galeen dugsiyada iyo jaamacadaha magaalooyinkaas waa sanadkii lamaad oo dowlad goboleedka koonfur galbeed imtixaanaadka dugsiga dhexe ku qaado ardayda walkabaradaasa deegaanadaas agaasanka walbarashada iyo weliba kocodsiday ciidamada ammaanka inteeg naxariisan ardayda galaayta imtixaanaadkun maadaamaay ka galahaan deegaanku cusub
eedyada mahadsamye shuuriye dhinihi kaleed waliba magaalada baydhabo geeka laka dhagax dhigay masaajida dhismajii eedimweyne sida faahfaahinta warkun usoo horneyn kasii fiiriyo saciid maxamed nuur saciid sabriye magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo geeka wayba laka dhagax dhigay masjid weyn kaas oo lambi masjid huda dhagaxdhigga masjidkan yaa wayba ku qayb qaaday qaar ku mid ee culimada magaalada baydhabo iyo culimo magaalada baydhabo maalin ku suganay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir saalax shariif siidkey yaa hogaamiyay culimadan intaasay kadib wasiirka iyo culimada yaa si wadajir ee indhagaxdhiken masjidkan weyn ee geeka magaalada baydhabo laka dhagaxdhiki dhagaxdhigga kadib wayba goobta ankoreyn warbaahinta kala hadlay culimada qayb qaadatay dhagaxdhiga masjidkan weyn intaas ka bacdina ilaahay wuxuu nagu sharfay subxaana wa tacaala masjidkan markaska dacwada markasku dacwa oo bay iyo bokool maantaana markas u ah markas islaamiyo meel kastaba dacwada iyo diinta islaamka iyo tacliimta ee laga fidi doono insha allahu in maanta dhagaxa la dhigo yaa ilaahayna nagu sharfay naga qaybgeliyey marka alxamdulilah dadka muslimiinta oo caalamka jooga oo dhan iyo khaasatan gobolkan dadka jooga oo dhan farxaday u tahay annagana ilaahay nagu qaybgeliyo nagu sharfay beydka ilaahay insha allahu tacala dhagaxdhigiisa inaan ka qayb galno marka insha allahu waa hanii'an jooga waxaan ugu baaqaynaa in laga qayb qaato qofkii xooggiisa ugu qayb qaadan karo qofkii dhaqaale ka bixin karo meeshii ugu fiicnoo wax laga bixin lahaa waatan oo meeshan waaye innamaa yacmuru masaajid allah man aamana billaahi walyowm alaakhir iimaankaa lagu xidhay maraakistan oo kale khayriga ah oo masjidkii ku jiro oo tacliintii ku jirto oo meeshii seexin lahaayeen dadka musaafiriinta ahoo dacwadu u socdaan ka mid ah de meeshii ugu fiican oo ugu habboonoo wax laga baxsan lahayo waaye ilaahay hana waafajiyo dhammaanteenna wuxuu ilaahayna waafajiyey dhagaxdhiggii markiiskii dacwadda iyo cilmiga iyo nasiixada ee bay iyo bakool ayaa ilaahayna waafajiyey waa fursad iyo nicmad ilaahay xaggiisa nooga ahaatay oo annaga sharaf noo ah waxaa kaloon ilaahay ugu xamdinaynaa dadka gobolkan ku nool dowladdan maamulkan koonfur galbeed madaxdooda iyo culimmadooda iyo ducaadooda iyo dhallinyaradooda iyo akhyaartooda siday noo soo dhoweeyeen waana si lagu yaqaanay waxay soo dhoweeyeenna ashkhaastayada maahina waa diinta weeyaan ama taakulaynaysaa ama xoojinaysaa ama dhiirigelinaysaa iyadana inay u baahan tahay inay u bilaaban tahay oo aanu cidnaba mamnuuc ka ahayn inay ka qayb qaataan guda iyo dibadba markaa annagana xuduurkaa iyo dhagaxdhigaasi sharaf buu noo yahay waayo dee wax la dhagax dhigo waxaa ugu wanaagsan beyt ilaahay baa ugu wanaagsan ilaahay nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil wuxuu ku ammaanay kacbada dhisidda ay kacba كعبة اللسان الظاهرة بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين وركع السجود إلى هي لبدا النبي إسرائيل وكو أماني وكو شرفي وكو إزيي وذكري ودي خالد كجدقي إنه كعبة لس كده سكها المستوى anka dambeyntii wayba hadalka qaaday wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir saalax shariif siidkay isagoona angmahadnagii dadka ka deeqay masjidkan markaaskan intinagada markaas oo maylaraay khayri ah oo dacwada diinta islaamka nashrisha iyo bulshadan tawciidiyo qaybinku qaada insha allah hadii ilaah yara ka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta may dhiirigeliyaane maylaraaya masaajida inti la camira macnawiyan iyo dhismo ahaanba lan camira insha allah may ii tandhawaayane culimaada culimada miraba magaaladan baydhabo martiniin ka haayeen oo dacwada iyo diinta iyo khayrjo heer baydhabo maylaraaya idinku faa'iidaysadeen insha allah haddana dacwadii maylaraaya waa khitaamuhu miskum iyo marahayta maylaraaya may ninka gabagabeeyahana masaajidka inka wiin koonfur galbeed inti laka dhasa meelaha haduuna surugun hadii ilaahay yara markan maylaraayo masaajidka may qaado doonaa boqolaal كون يقال مرنا كمان كون قال دون سميل راي دلان سنة مساجد هدن وينو وميل راي مركز الهداية نقد دون بإذن مسجد الهدى بإذن الله المولانا هنونك يوم غادي مسجد الهدى لا ريان marka insha allah ilahay ku rajeeyana tafaa'ul xasan waaye intii hanuunkii iyo wanaagii kheyragnagada hidaayadii maran sababagnagada yaa ku rajeeyana may eedan dhiirigeliyaane oo waan eedan ka do-ayane lankii waqafaday walaalkeen sheekh cabdiqaadir madaxey oo dhulkan waqafi sida hadda may lahaa in ilwadaaga in la tusaay oo document chain mar hore in ilwadaagi waqaf isiin ilaahay maran ajal xasan allah qabo kor ilaahay ku sii qof walba masaajidkan dhasowjay gacan ku jeysidoona ilahay ma aan ku toogana meel yaraha iyo miisaan xasan hadda ilahay intii kaba insha allah wasaaradda awqaafta ilmahdiinta may diyaaran ataa qof walba khayr wada wanaag wada inta deegaanadan koonfur galbeed ka dhawaayt waan la shaqayt culmaada iyo dhan culmaadanu iyadaan jeelna dadkii dacwi khayr wada mar walba intiin hadhawaayno garab surugno aan khidmayn ka wasaarad ahaan diyaaran ana
masjidkan iyo noqodo doona masaajidkan kuweyn ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
eedeedaan mahadsanyi saaciid sabriye dhinay kaleed kulunlun ku hadlaya qoondada haweenka oo ayaa waliba uusu ka dhigay geedka magaalada baydhabo sida faahfaahinta warkumuusaniin kafiiriya oo cabdulaahi dig hanraabta soomaaliyeed waliba iyo muddooyinkii inta dambeeyey wadana shirar isdabarooge iyo dadaaliyo ka fadaayn in si dhab meelalanka saara qoondada hanraabtiyo kaleyn baarlamaanka sillanhubeen iyo matalaad muuqatiyo kaweeladayan siyaasadda dalka dhowrkii sanaanka dadambeeye oo uuse dalka heliy xoogag xasilooni dara eh iyo dadaaladaasi iyo weliba ka dhawaayanan iyo naqdan waxaanuse buuhdan mira dhalan horay doorashooyinkii federaalka ee dhihi dabyaaqadii labada kuntumiliti saasaatan lahakadoorade mudanayaashii labada aqal ee baarlamaanka tumunaad weliba kumad nagaday tiradeenka badan ay tahay hanraabtee hagala siyaasadda tan iyo markiilan qoonday in saami soddon boqolkiibiyo hanraabtiyo kuweeldhadan baarlamaanka inkastoo landeerna tiradaasay haddana weliba islaqaradan adadkiin ololeeyay dhammaystirka qoondadaas in la deeri meel fayla tan weliba reediyan bilaabatay kureed markii maamul goboleedyada iyo fursad fayliyo kusiina hanraabta mas-uuliyado shal duwan oo wasiiro iyo xilal kala bile oo la magacaabay kureed doorashooyinka federaalka mee golaha wasiirada oo keliya ee welibaan ku maranayne in hanraabta saami eedan hooseeyoon ka helaayeen golaha wakiilada xildhibaanada ee dowlad goboleedyada arrimahan weliba muujiyayana sidiyo weliyan hooseyta saameyntiyo hanraabtiyo kalayiin go-aan kudeerowkiyo wadqaybsiga dhammaanba dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka saasaata unumaka eg oo keliya aniyo hanraabtiyo isku waayan ama iyo eed yoonkii yarin xelalka sare ee maamulada haabahaato weliba sidoo kaleyo jagooyin eedan sare yoonka magacaawinayne mansabyada xiga sida golayaashii iyo gudyada agaasimayaasha wasaaradaha iyo xubnaha kale ee ku hoos shaqeeyow magaalada baydhabo ee gobolka baay waliba geeka kudhiyay kulan weyn oo ka saabsan ay raadiinta xuquuqda hanraabta kulanka waliba ha qaban qaabiyeen ururka bay women association network oon ololeeyow arrimo hanraabta waliba goobroogku ku hayana golo wasiir oo ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo agaasimayaal bulshada rayidkii asaasaadta qiib ku haaya kulanka kulanka waliba lukala fuguray sidii hanraabta soomaaliyeed gaar ahaan hanraabta ka nool deegaanadan koonfur galbeed iyo boqolkiiba soddon saamiga siyaasadda baarlamaanka lamada aqaliyoon kaweeldhada lahaayeen qaar kumid ee ururada hanraabta oo ku qeyb galay kulankaas iyo madalo hadallo ku jeediyey way fadaane hubanti haweenka dhahay anina nasi anihel dowladda dhexleen fadaan meel almeeliyo balaan haguuka leetani haquuqdiya hella boqolkiisa dowla boqolkiina qontoma fadaan maay may soddongan iyo hanihaa joogo odayaalka oo matalaayaan bulshada oo mas-uuliyadda oo bulshada leh mayba aan ku codsadaaneynay oo iyo horta ansin naadan magalka iyo bilaanta iyo ankuhmaraysana magalka mar walba maybaa odsadaane bilaantan horta boqolkii soddon wali liinka doodan goyshi aan wali intan alaanqalee yeedale unku bahaayan goyshi un hoob walana sii ku walbana niindiida walba niindiid banaanka baa surma kor meel balaankuma qulnu magulshaleys walma kuwedi kor mayba fadaane una binti firbinti shal qaadano qaadano konton usuna konton qaadano sanadkii lamada kuntumility welibay ahaaytay wakhtigii juhdiganka badan ayo hanraabtiyo ka biyen in tiro badan oo hanraabayo ha ku muuqdaan masraxyada siyaasadda ee dalka inkastoo dadaaladaasay walankudhabowna haddana caqabadihii inka badana ayay iyo markaasan raabti u wajaheen waliba kumadaha ay dhibaataan ku kooyasi dhinaga dhaqanka iyadoo beele iyo qabaa'ilo badaniyo markaasiyo korjeesdeen in kuraastiyo markaasa ku bahan humdhahan raabe labaatii todobadii mey labada kun labaatii kowka magaalada caasimadda ee muqdisho waliba lah ka gabagabeeyey heshiiska doorashada dalka gureed khilaaf muddo hareeyay oo weliba sababay reedandhaca doorasho kulamadii inkaga dambeeyey waliba hogaamiyayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble welibana ku qeyb galay madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir golaha waliba iyo iskarehna iyadoo la tixraacow heshiiskii tumii toddobadii setembar ee labada kun iyo labaatankii ee xaqiijinta qoondada hanraabta boqolkiiba soddon in la ilaaliyo haddana qoondada hanraabka ee weliba lamada aqal
eedeeda aan mahadsaniye cabdulaahi xidig dhinihi kaleed mas-uuliyiin ku tirsan maamulka shabeellada hoose ayaa booqdeen deegaanka shalambood sida faahfaahinta warkumusiniinka sii fiiriyo maxamed barre hilowle jiciilow gaar ku mid ee madaxda maamul goboleedyada dalka yamaba ku cagajiidahan aniyo gudbiyan xafiiska ra-iisul wasaaraha liiska gudyada doorashooyinka maamul goboleedka puntland iyo jubbaland iyo horylanka eeday iniyo doorasho diidayen iyadoona magacaana gudiy guddiga doorashada in muddo aniyo ku cagajiidayeen intiisa jari khilaafka doorashada iyadoona gudbiyeen liiska gudyada doorashooyinka haabahaato markii u sadhiyay saxiixihii liiskii doorashada labaataiyo todobadii mey labada kun labaatiyo kowda yamayba maalmo kuriyad lamada dowlad goboleed iyo magacaabana guddiga doorashada ee lamada xeer meelo galmudug hiirshabelle iyo koonfur galbeed iyo weli ingudbeyna liiska guddiga kamatalow doorashada iyadoona sadiida dowlad goboleed iyo haayanhanin ka horeeya ee magacaabo guddiyadii murunka kudhaladay kuriyada liiskii tomiyo todobadii setembar ee lamada kun iyo labaatankii waqtiga la goboday in la kasaha liiska guddiyada doorashooyinka iyo dhammaaday iyadoona weli hallanku deerna guddiyada doorashooyinka waarmayba taasi sababu kortay in heliiskii labaati tobdii meey ay haaye in la gobodo doorasho muddo lama bilood gudaasho eh yaa weli in suurtagalnaa
waayahay eedeedaan mahadsanyi eerna jicilow dhinihi kale taliska ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin kubiyeen qarax ismiidaamiga ee geega kudhihi xaafadda maalin nuur ee degmada dharkinley waana dhow isgooska ex control afgooye ee magaalada muqdisho afhayeenka ciidanka booliska sadiiq aadan duudishe oo la hadli warbaahintii waliba uuse sheegay in qaraxa sayti uusa fuliyey qofaaska hiri walyaabo qaraxayaan usoona iska qarxiyey goobyo ku sugnaayeen dad shacab e oo ka taala taalada ex control afgoe walibaan uuse sheegay afhayeenka sadiiq in qaraxa sayti uuse jeysidii khasaare in iska jara dhimasho iyo dhaawac usoona waan hadeeran ero dadka dad shacab eh waliba uuse xaqiijiyey in goobtay ka dhimatay bilaameyto iyo qof ka isqarxiyey sidoo kalena iyo ka dhaawacmeen labaatii sad qof dhammaantii oon ahaayeen dad shacabe
maanta ambaaratoodii duurnimo ayaa qof ismiidaamyo ah isku qarriyey jeedada macalin nuur ee gobolka banaadir una dhow isgoyska excortood afgooye qaraxaas ayaa reebay dhimashada hal qof oo shacab ah qofkii naftihannigaha goobta isku qarxiyey iyo dhaawaca saddex iyo labaatan qof oo kaleeto oo goobta ka dhigaya xilliga isqarxiyuhu ismiidaamuhu isqarxinaya ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu khasaaraha badiyo ilaahay ayaa khasaaraha intaa ku ekeeyey dhimashada hal qof oo shacab ahaa qofkii ismiidaamyaha ahaa iyo saddex iyo labaatan qof oo dhaawacyo kala duwan soo kala gaareen
dhinihi kale afhayeenka ciidanka booliska oo la hadlay ayaa ku hadlay aroogaba ariitay maalmo ka hor mid la ku dhex helay digsa nooca raashinka laka karyawe kuriyad markii inti la dilay waana laka dhex qaray degsiga taasoo qoysdhiyo maalmaha baadagoobayeen waliba antaasiti uuse kasii daray afhayeenka ciidanka booliska sadiiq aadan duudishe ini kiiska sayti iyo ongirnyin dadlangma leeyahay iniyo ku dambeeyeen falkaa sayti laka dili eriite oo laka magacaabo jaray nafiso cumar gale oo miidyana laku dhex helay degsi lakridi oo yaa welina iyo dareeran baaritaano la xiriir arrintaasi
soddonkii bishii mey laba kun koob iyo labaatan ayaa la waayey gabar yar oo lagu magacaabo nafiso cumar maxamuud nafiso cumar axmed cabdulaahi ina hooyo ruqyo cabdulqaadir nuur toban jir ahayd kuna dhalatay degmada maka islamarkaana ku nool degmada dharkeynley ee gobolka banaadir soddonkii meey ayaa la waayey nafisa baadigoob ay reerkeedu sameeyeen kadib ayaa la helay meydka nafisa oo ku jirta digsi yaallay gurigooda dhexdiisa kowdii bishii juun abbaara toddobadii iyo barka subaxnimo baarista kiiskaas ay qayb ka ahaayeen ciidanka boliiska soomaalida hogaanka baarista dambiyada c i d-da si wada jiraan ay wax uga baariyeen xafiiska xeerlaaminta guud ee qaranka ayaa loo soo qabtay eedaysanayaal ee la rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen kiiskaas baarista oo socoto awgeed waxaa gacanta lagu hayaa eedaysanayaasha kala ah eedaysanaha koowaad eedaysanaha labaad oo ka mid ahaa dadka eedaysanayaasha ahaa islamarkaana la aaminsan yahay inay si toosa falka ugu lug leeyihiin Ee, weli waxaa socota baaristii iyadana sidaas si la-eg marka baaristu ay soo dhammaato oo aannu ku wareejinno garsoorka maxkamadaha awoodda u leh ayaannu sidaasoo kaleeto la soo idinla soo idinla wadaagi doonaa
ka dambeyntii booliska dowladda afhayeenka booliska dowladda ayaa sheegay inay baaritaano shal duwan iyo ero kuwadan falkaasayti wilaaye oo falkaasayti oo lanka dili ero ka dambeyntii booliska afhayeenka booliska dowladda ayaa sheegay inay baaritaano shal duwan iyo kuwadan falki hamiin hore lanka usuga dili xaasdiyey falkaasayti oo kudhihi degmada warta nabadda ee gobolka banaadir uu soo nuxusay inay lanka ku dambeeyey dilka xaasdiyey usa baxsaday waa niyokraad rogan dhugunsidayaal waliba una ka nagdaane warbixinta mas-uuliyiinta ku tirsan ee maamulka shabeellaha hoose oo booqday deegaanka shalambood sida faahfaahinta warkan uusaniin kafiiryow maxamed jiciilow wifda heer sare u suugaamiyay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane cabduqaadir maxamed nuur siidii iyo mibasiwiinlaan ka dhawaayay deegaanka shalambood ee gobolka shabeellada hoose wafdiga gudoomiyaha yamibaha dhawaayay gudoomiyaha deegaanka shalambood nuur ismaan raage iyo mas-uuliyiin kale adhawaayo kureeda wafdiga yamiba usa booqasho kaseeda iyo xarumaha ciidanka xooga dalka soomaalida iyo kaleeyin deegaanka shalambooda inka horeyntii mayba ciidanka xooga dalka la hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga usoona kala dardaarmay iniyo ilaaliyaan amniga deegaanka shalambood iyo deegaanada ka tirsan gobolka shabeellada hoose gudoomiye ku-xigeenka oo hadalshaysii wadadayamaba use sheegay in maalmoogii inkada dambeeyey laka arigay deegaanka falalidiko ee amniga islamarkaasna lagu baahanyay in lalama jibaara dagaalanka la kala jarar ururka al-shabaab runtii aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaa taliyayaasha iyo dhammaan ciidamada amnigu dee iskama imaana kolley oon rag ba ah dhiiggooda iyo dhacaankooda u horay waxaan is leenahay annagu ka maamul ahaan waxaanu soo degnay xaruntii gobolka marka waxaan rabnaa inaan idinla shaqayno waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno muxuu ahaa cadowga waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno culayska waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo wax badana la kala maqnaaye inaan muxuu ahaa idinla shaqayno haddee soo dhowaada shaqooyinka ad ilaa xalay heeganka u ahaydeen sida aad muxuu ahaa soo dhawayntanada iyo amniganaga aad u ilaali lahaydeena waan idinkaga mahad celinaynaa dhinaga kale gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi yamaba use ciidamada ka bogaadiyey waana ka dhiirigeliyey dadaalkiyo wedanga oo ka eedan sugidda amniga waana mayba use sheegay inayo gaalib suranyin waqti waliba waxaan idin nimid jacaylkaan idin qabnay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka deegaanka shalambood iyo shacabka deegaanka shalambood saa laligeeda ciidamada maxaan ku ihahdaa waa u jeedaa runtii tuutia idinku dhigay buudka idinku dhigay sigsaanta idinku dhammaatay halkan waa meeshii maxaan ku idhahdaa maxwarku way ahayd ama saligu way ahayd kaxoraynta nimanka argixisada shabaab gobolka shabeelle hoose idinkana waxaa tihi maxaa ciidamada xoogga dalka soo u dhabar adeegay halkan waagii maxaa ku labiyi tobankii labada kun labiyi tobankii markii halkaas shabaab hadda ma jiro shabaab yaan lidin sheegin shabaaba jiro qofka idin yidhi been idin sheegay koo qaraxa dhigaaya koo xabadoo qashqash siinaaya un waa joogaa lee qandaraase maahine shabaab ma jiro amiir ducaysan inta lagu dilay nimankii shabaab buundada meesha buufow biya ku jiray markaan halkaan qabanayna shalambood macnaha saf ay ku dagaaleen safka hore iyo safka horaan ahayd caadaa laysu jeeday shabaabka raacanka kici raacanka kici raacanka kici laakiin shabaab habeenkii intaa imaadaana dabajeexda bash bash bash waxaan ogaay maxaan ku dhaha shalambood saddex iyo afar jeer habeenkii inay nagu soo noqon jireen halkaanaan deganaa anigii saraakiishii ilaahu naxariisto jenaraal maxaan ku dhaha dhiga badan iyo jenaraal gacmadulleh iyo saraakiishii ninkii afjawaan dhihi raggii maxaan ku idhahda ilaa u naxariisto iyo gutalaxaad raggii maxaan ku idhahda hogaamin jiray macnaha halkan maxaan ku idhahda waxaan ka soo maray ilaahi waa ogaa mar shabaaba jira qofkeeda yidhi baan u idin sheegay shabaab ma jiro laakiin wax u egaa jira maxaa waaye xogo yaroo cidiijar ay u baahan tahay cidiijarkii annagaa u socno marka hadda insha allah shabeellada hoose yamayba ayaa kumadeeta gobolada inta badan iyo weerarada ku jeysaan ururka al-shabaab iyadoona mararka qaarsho ciidamada dowladda iyo ka fuliyaan howlgalo iyo amniga lagu sugaw deegaanada iyo degmooyinka hooskooya gobolka shabeellada hoose
eedeedaan umahadsanyi maxmed jaciilow dhinihii kaleed gudoomiyaha gobolka banaadir waan ee duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish yaa kulan la qaaday haweenka soomaaliyeed ee kajara golayaal ka kala duwan ee dowladda iyo ururada dhaqdhaqaaqa ee ku qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda gudoomiyaha cumar finish iyo haweenka soomaaliyeed ee kajara golayaalka dowladda iyo waliba iyo kuwada hadalana qoondada haweenka ee ka eedan doorashooyinka dhowaan kudhiyow dalka duqa muqdisho yaa waliba aan ballan qaaday haweenka soomaaliyeed inuusa halgami doono sidii xaqi heli lahaayeen iyo xaqdhi unku heli lahaayeen heerarka shal duwan isla markaasaytina iyo ku shaqeey lahaayeen sidii unku shaqeero sidii isla markaasaytina isku shaqeey doono sidii doorashooyinka kudhiyow dalka iyo unku heli lahaayeen qoondo ka filan haweenka soomaaliyeed yaa waliba horay madaxda dowladda federaalk iyo han maamul goboleedyada unkula hadalena sidiiyo ka heli lahaayeen qoondada doorashooyinka dhiya dhii doonaan ama kudhii doonaan dalka walibaana madaxdii un ballan qaadana iniyo samey doonaan een qoondo gohon ooyo haweenka helaayaan dhinii kaleed madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa xarunta madaxtooyada ka qaabiliyay madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o qaabilsan soomaaliya doctor mamnuur raxmaan maalik iyo wafduu hogaamiye oo booqasho ka seedan jubbaland weliba madaxweynaha kulunka kugu helyaayeen wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ee mursal maxamed khaliif iyo wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada maxamed ibraahim ogle kulankiyaa waliba lanku hadalay sidii w h o iyo imbileri lahayd taageerada dhinaga caafimaadka islamarkaasi tani aynu isku kaalada lahaayeen shaqooyinka baaxadda leh ee wasaaradda caafimaadka iyo w h o si wadajiri qobadaayaan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed midoobe yaa waliba uuse madaxda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o qaabilsan madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o n qaabilsan soomaaliya aan ku mahadnagay taageeradiyo la garab teegnin maamuliyey dhini kale taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan iyo wafdu is-hogaamiyo yaa waliba iyo laha ka dhawaayay garoonka diyaaradaha ee degmada doolow sida ee gobolka gidasa faahfaahinta warkun siniin kafiir iyo cabdirashiid anteena taliyaha ciidanka asluubta booliska soomaaliyeed jenaraal maxad cabdiraxmaan aadan iyo wafdii uu hogaaminayey ayaa goordhoweed gaaray degmada doolow ee gobolka gedo iyadoo halkaasina lagu soo dhoweeyey taliya mahad cabdiraxmaan aadan iyo wafdigiisa oo ka ambabaxay magaalada muqdisho ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada doolow ku soo dhoweeyey taliyaha ciidanka howlgelinta jubbaland bakaal kuuke taliyaha ciidanka nisa gudoomiyaha degmada doolow cali faarax mire iyo mas-uuliyiin kale ujeedka taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa lagu sheegay in uu yahay mid la xiriira kormeer uu ku samayn doono xarumaha ciidamada asluubta ee ku sugan yihiin ee degmooyinka gedo isagoona la kulmi doona saraakiisha ciidamada booliska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa asluubta soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka gedo sidoo kale inta uu ku sugan yahay degmada doolow jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan waxa uu kulan looga hadlayo xaalada deegaanka gaar ahaan gobolka gedo uu la qaadan doonaa maamulka degmadaasi iyo saraakiisha ciidanka booliska iyo kuwa asluubta soomaaliyeed
eedyada mahadsanyanteena dhinihii kaleed madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa weliba uuse sheegay iniyo jaraanda diidan horumarka puntland iyo nidaamka xisbiyada badan ee puntland iyo fadahayt iniyo kagala doorashada sidoo kale deni ayaa weliba uuse sheegay ini beelaha qaar ee deegaanada puntland iyo durba bilaahan hakuyaraada hayta qayladhaan isla hakuweerahaytero qayladhaan isla markaasay tini mid kastus fadahay in nidaamka dimuqraadiga ee usakuhela weli isuku helo jaray een habka beeleeda anka dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa walibaa sheegay in nidaamka xisbiyada ee la hirgeliyo puntland usuweeladow een weeldhadii carow fara badan iyo oona waana diidan horumarka dhugunsadayaal waliba aysin dhugunsahaytana warkaha mignimo ee raadiyo baydhabo hatan akhbaaraadka banaanka kooxo hubaysan yaa waliba iyo dilana ka dhowaad boqol qof oo rayid ah weerar xalay oo ka qaadeen tuulo ka taala waqooyiga wadanka burkina faso sidiiyo sheegtay dowladda dalkaasayti kooxoon yaa waliba hamiinkii jimaadaha aytiyo weerarana tuulada solhaan ee gobolka yooga ee xuduuda lale wadanka niger walibaan iyo dilana dadka deegaanka kanool iyo oona dad deegaanka kanool iyo oona sidoo kale aadguubeen suuqa tuulada sayti wararka weerar kun ilaa iyo hata cid sheegatay majarta dowladda burkina faso ayaa walibaa ka tilmaantay iniyo ka qaadeen kooxo argagixiseed rabshadoon saaca ee ku socda wadanka saboolka ee burburee burburaha burburka ka jaraya burkina faso ayaa waliba iyo barakiciyeen in ku badan dad hal milyan oo qof laga qiyaaso lamadan sina gudaad oo aseyeeshee burkina faso ayaa sidoo kaleed iyo marti gelida ilaa labaatan kun oo qaxooti oo ku qoyeen dalka deriska leh ee maali haana safaday iniyo nabadgeli ee nabadgel ku helaan weerarada dhugunsadayaal warkaha mignimo iyo antininka dhown warka waliba hasaare waana siina socodsi ano maxamed cabdiraxmaan ali maxamed yareed dhiniga farsamada saaxiibka ee jookara galan gujeysa warkun warlamida intuun reedan kulmaan sidaasi wamaan allah